بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunnati almanshuura liictiqaadi daa'ifati annaajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu iska lahaa waa kitaabkii caqiidada ahaa ee su-aalaha iyo jawaabaha ahaa waxaan soo gaarnay su-aasha boqol iyo toddobiyo tobanaad shiikhuu wuxuu weydiiyey kayfa sifatu alcardi walxisaabi min alkitaab maxay tahay tilmaanta soo bandhiga dadka lasoo bandhigaayo alla loo soo bandhigaayo iyo xisaabinta la xisaabinaayo aakhiro sida uu kitaabku uga hadlay yani qur-aanku muxuu ka sheegay arrinkaas jawaabtu waxay tahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya maalinkaas qiyaamaha waa laydin soo bandhigayaa oo alla ayaa laydin soo bandhigayaa laa takhfaa minkum khaafiya wax adinka dhinaciina ah oo qarsoomayaan ma jiraan oo alla waxba kama qarsoomaan al aayaat aayadahaas si akhri buu leeyahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa curiduu calaa rabbika safaa khalqigii waxaa loo bandhigay allah iyagoo safan oo safaf ah hal saf inayihiinna waa la sheegay safaf inayihiinna waa la sheegay iyagoo dhanna waa lagu fasiray markaasa waxaa lagu leeyahay laqad ji'tumuunaa waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaan idiin abuurnay awala maratin bilowgii hore idinkoo keligiin ah oo aan kaba qabin oo aan dhar qabin ad imaanaysaan baa la leeyahay qofka wax la socda ma jiraan xoolo iyo awlaad toona ma wato marka saxiix muslim waxaa ku jirta in rasuulku sal slm uu yidhi amaa inakum satucraduuna calaa rabbikum fatarawnahu kamaa tarawna alqamar rabbigiin baa laydin soo bandhigayaa waadna arki doontaan sida aad dayax u aragtaan kadib baa marka dadkii la xisaabinaya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa yowma naxshuru min kulli ummatin fawjan miman yukadibu biaayaatina fahum yuusacuun maalin xus baa la leeyahay aan soo kulminayno ummad kasta xaggeeda yani qarni kasta oo dadkii ka mid a fawjan koox oo miman ka mid a yukadibu biaayaatina aayaadkanaga beeniya oo rusushii markaa loo soo diray beeninayay iyo xaqi lala soo diray kumaba sii jiraan kuwa qur-aankii alla beeniya oo fahum yuusacuuna laysuu celceliyo oo kii hore kii dambe loo celiyo la xabiso si ay meel isugu wada yimaadaan kala tegi maayaan macnaha dhammaantood waa lasoo wada aruurinaya gaaladaas kadibna naartii baa loo hogaaminaya xataa idaa jaa-u yaa alla marka leeyahay markii ay yimaadeen meeshii lagu xisaabinayay qaala alla wuxuu yidhi isagoo maaragtay u goodinaya oo handadaaya akadabtum biaayaati ma aayadahayba ma aayadahaygii ayaad beeniseen walam tuxiituu bihaa cilman idinkoon cilmi ku koobin oo iska jaahiliina yani si fiican ugama aadan fikerinina amaadaa kuntum tacmaluun oo maxaad sameyneyseen markii aada beeniseen kadib marka waa xumayn la xumaynaayo iyo haydaarteyn la haydaarteynayo marka gaaladii waa la xisaabinayaa laakiin waa xisaab ay ku dhibtoonayaan oo cadaab uu ka dambeeyo ee maahane in xasanaadkoodii iyo sayidaadkoodii wixii wanaagsanaayo sameeye wixii xumaayo sameeye intii laisu miisaamo la fiirinayo kee badanaya iyo maaha oo iyaga mar walba maaragtay gaalka xumaantiisaa badanaysa marka ku badbaadi maayo miisaan uu ku badbaadayo la saari maayo xisaab maaragtay uu kadib badbaadayana gaalkii la xisaabin maayo waa xisaab iyada lafteedu cadaab ku ah wawaqaca alqowlu calayhim cadaabkii baa ku waajibay kelimadii cadaabka yaa ku waajibtay oo ku dhowowday bimaa dalamuu dulmiga ay samaynaayeen dartii ile aayaadka allay beeniyeene fahum laa yantiquuna markaa ma hadlaayaan aakhiro oo cudurdaar laga aqbalaayo ku hadli maayaan ama mararka qaarkood maba hadlaayaanoo afkii baaba laga xiraaba amase ku hadli maayaan wax maaragtay xujo u noqdo oo faa'iido u keena ku hadli maayaan marka mararka qaarkood waa la sheegay inay hadlaayaan laakiinse wax maaragtay xujo ah oo la aqbalaayo oo cudurdaar u ah oo sax ah oo maaragtay meel uga soo baxaya heli maayaan marka marnaba loo cudur daari maayo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yowmaidin yasduru nnaasu ashtaatan liyurow acmaalahum yowmaidin yasduru nnaasu ashtaatan liyurow acmaalahum maalinkaa qiyaamaha oo maaragtay dhulgariirku uu dhacaayo oo dhulku wixii ku jira uu soo bixinaayo oo dadka ay aada u yaabayaan maalinkaas dadku way soo fulaan oo xisaabtii bay kasoo fulaan meeshii lagu xisaabinayo meeshii lagu xisaabinayo ayay dadku kasoo fulaan marka la bandhigo kadib ashtaatan iyagoo maaragtay kala duwan muminiintii janna la geenayaa gaaladiina naar baa la geenayaa dadku waa iskhilaafsan yihiin waa la kala baxaya maalinkaas sida ayada kaleba ay sheegeen darajaadna waa kala yihiin dadka xataa ahlu jannada ahaa yaa maaragtay qaybsamaya kuwa alla soo dhoweeyey iyo kuwa asxaabulyamiina iyu qaybsamaya gaaladina iyagu marka waa gaarkoodii marka waxay kasoo fulayaan meeshii lagu xisaabinayey liyurow acmaalahum si loo tusiyo abaalkii wixii ay sameyn jireen faman yacmal mithqaala daratin qofkii uuracaso wax la-eg camala sameeya khayran oo khayr ah faman yacmal mithqaala daratin dhuuracase in la eg oo khayran khayra qofkii sameeya yarahu waa uu arkayaa abaalkiisa waa uu la kulmayaa waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah qofkiise la yimaada dhuuracaso wasnigeeda oo kale oo shar ah isaguna waa u arkayaa qofkii muminka ahaa camalkiisi wanaagsanaa buu la kulmaa u arkaa gaalkina aakhiro wax khayra ma arko oo hadduu khayr sameeyey adduunkaa loogu dadejiyey oo adduunkii uu ku faa'iiday qofka muminkana sidoo kale amaanyaalkiisii yaryaraa adduunkaa loogu hormariyaa marar badan musiibooyinka ku dhacayo ee jirooyinka ku dhacayo wax noocaas oo kale ah ayaa dembigii yaryaraa looga tirtiraa وqاaلa tacaalى alla wuxuu yihi fwrabbika lanasأlanahm ajmaciina cama kaanuu yacmaluuna kuwa gaala ayaa alla u ka hadlaayay suurat xijr wuxuu leeyay marka rabbigaa waan ku dhaartay lanasأlanahum lanasأlanahum weydiinee oo weydiinee ajmaciina dhammaantood cama kaanuu yacmaluuna wixii adduunka samayn jireen wixii camal fali jireen waa weydiinaynaa waqaala tacaalى alla wuxuu yihi waqifuuhum istaajiya waqifuuhum joojiya innahum iyagu mas-uuluuna waa kuwa la weydiiye waxay samayn jireen yaa la weydiinayaa yani waxay ku hadli jireen wixii afcaalay samayn jireen kulligood waa la weydiinayaa iyo wagayruhaa min alaayaati iyo aayaadka hadda lasoo sheego kuwo kale oo aan ahayn oo badan yaa ka hadlaaya sida uu u dhici doono bandhiga dadka loo bandhigayo allah iyo xisaabinta la xisaabinayo marka waxaa jira koox muminiinta ka mid oo aan la xisaabinayn baa jira sida ambiyada oo kale acmaashooda lagu xisaabiya waxaa la weydiinayaa uun dacwadii dadkii ma gaarsiiseen qolada labaadee aan la xisaabinayna waa maxay waa dadkii shuhadada ahaa oo xaakim baa wuxuu musadraka ku weriyey sanad saxiixa in rasuulka sal slm uu yidhi dadkan shuhadada ee jidka alle dartii ku dhintay jannadii bay gelayaan xisaab la-aan kuwa muuminiin oo xadiis maaragtay dheer lagu sheegaa jira oo toddobaatan kun oo maaragtay xisaab la-aan jannadii gelaya lagu sheegay oo tilmaamo afara lagu sheegay oo la yidhi mana isgubaan mana weydiistaan dadka inay ku tufaan oo nagu tufa ma laha dadka baasaysina ma sameeyaan rabbigood keliyana tala saartaan marka towxiidkii bay xaqiijiyeen kiisii waajibka ahaa iyo kiisii sunnada ahaaba markaasi waxay ku muteen inay jannadii galaan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan marka gaaladii iyaga waa la xisaabinayaa oo camalkooda waa loo bandhigayaa laakiin xisaabtaasi ma aha xisaab laisbarbar dhigaayo xasanaadka ay sameeyeen iyo siyaadka ay sameeyeen marka haddii marka dadka qaarkood ay ku fasiraan xasanaadkoodii iyo siyaadkoodii baa la miisaamayaa oo waxa usoo haraya xasanaad baa usoo haraya janno ku mutaan taasi waa waxa dee qalad cad oo maaragtay kasoo horjeeda diintii marka qowl sax maaha kaas laakiin waa loo bandhigayaa acmaashoodii oo waa lagu xumaynayaa oo waa dhinacaas waa waa sax ummadda nebi maxamed yaana ugu horeysa dadka la xisaabinayo naxnu alaakhiruuna alawaluun buu yiri rasuulka sal l slam kuwii dambeeye baan nahay xagga imaatinka oo ummadihii kalea nagu horreeyay annaga ummadda nebi maxamed ummad ka dambeysaay ma jirto alawaluun hadda hore haddana horeeya marka horeynta waxaa lagu fasira inta xisaabta waxa ugu horeeya dadka lagu xisaabinayana waa maxay waa salaadii xagga acmaasha salaadda ugu horeysa wax laisku xisaabiyo haddii salaaddu qofka u toostana waa u badbaaday haddii marka faradkii baa lagu bilaabaa oo faradkii marka haddii qofka u toostana waa alxamdulilah hadii waxsi ka noqdaanna waxaa la fiiriyaa sunnadii marka waa in faradkiina lagu dadaalo sunnadiina lagu dadaalo xagga xuquuqdana waxaa ugu horeeya wax la isku xisaabiyo oo dadka dhexdooda la kala xukumo waa dhiig dhiiggiina isagana daadintiisii ma aha in la fududaysto maaha oo muslimka maaragtay dhiiggiisa si sahlo loo daadiyo waa dembi aada u weyn oo aan maaragtay la fududaysan karin oo qofka duu qof muslima dhiiggiisa u galo camalkiisii farax badnaa waxba u tari maayo oo dhiiggaasaa ka xoog badinayo su-aasha boqol iyo sideed iyo tobanaad wuxuu yihi shiikhu kayfa sifatu dalika min asunna bandhigga aakhira dadka loo bandhigaayo allah iyo xisaabinta la xisaabinaayo tilmaanteedu waa sidee marka la fiiriyo axaadiista rasuulka sal ll slam jawaabtu waxay tahay fiihi axaadiidu kathiira axaadiis fara badan baa kusoo aroortay arrintaas wa minhaa qowluhu sala alla ly slam waxaana ka mid a axaadiista hadalkii rasuulka sal slam uu yidhi man nuuqisha alxisaaba cudiba qofkii xisaabka lagu adkeeyo oo si aada loola xisaabtamo waa la cadaabaa qofkaas cadaab buu ku dambeeyaa qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tiri alaysa yaquulu allahu tacaala ma waanu alla dhihin fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira kuwa haddee wanaag lagu sheegay yaa suuratu inshiqaaq alla u yiri fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira waa qofka midigtiisa laga siiya kitaabka ma ogtahay marka xisaab fudud baa la xisaabinayaa waxaa dhici karta inuu fahantay iyadu haddii qofka la xisaabiyo in la cadaabayo dadkaasna haddee dad kitaabka midigta laga siiya waayo dad la cadaabayo ma markaasaa rasuulku wuxu yiri sal slam daliki alcardu kaasi waa bandhigi bes xoogaa baa maarata acmaashii la leeyahay waxaasi waxaasaad samaysa bes maahane lagu adkayn maayo oo maarata qof aan la saamaxayn maaha wa qaala sala allah alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi yujaau bilkaafiri yowma alqiyaamati fa yuqaalu lahu gaalkii baa la keenaa maalinka qiyaamaha markaasa waxaa lagu yidhaahdaa ara-ayta bal ka waran low kaana laka mil-u lardi dahaba haddii aad haysan lahayd oo mulkigaada uu ku jiri lahaa dhulka guuxiisa oo dahab ah dhulka muggiis oo dahab ah akunta taftadii bihi maisaga furan lahayd cadaabka alle fa yaquulu wuxuu leeyahy gaalkii nacam haa waa isaga furan lahaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay qad su-ilta maa huwa aysar min dalik wax intaa ka sahlan waxaas faraha badan adduunka oo dhan oo dahabaa wax ka sahlan baa maaragtay lagu weydiiyey riwaayad kalena waxaa ku jirta oo bukhaari uu weriyey faqad sa'altuka maa huwa ahwanu min haada horaan waxaan kuu weydiiyey wax intaa ka fudud oo dhulka muggiis dhulka muggiisoo dahaba wax ka fudud baa lagu weydiiyey wa anta fii sulbi aadama dhabarkii aadam adoo ku jira maxaa lagu weydiiyey anlaa tushrika bii inaadan aniga cibaadadeeda wax kale la wadaajin fa abayta waa diiday ila shirka gaalnimo moogiye in cibaadadii wax kale aad la wadaajiso moogiye wax kale waa diiday iimaankii islaamkii baa lagaa waayey marka gaaladii waa taasa ahaa hadal adag baa lagula hadlayaa iyo xisaab adag baa la marsiinayaa wa qaala sala allah alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen maa minkum min axadin qof adinka kamidii ma jiro ilaa sayukallimuhu rabbuhu rabbigiis baa la hadli doonaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan iyadoo qofka iyo rabbigiis aanu u dhaxaynin mid maaragtay u kala tarjama oo tarjamaanku tarjumaanku marka muxuu sameeyaa hadalkii uu fasiraa labadii war ku dhex maraayay yaan midkood midka kale maaragtay luqada kale aanu garanayn markaas luqadii loo fasiraa ama xataa gaarsiin oo codkii kor loo qaado la gaarsiiyo markii luqad luqad kale lagu caddeey wax noocaasoo ka ah uma baahno alleh in la maqashiyo codki kor loo qaadana uma baahno oo qofkii hadalkiisa u maqlaaya alleh fa yanduru marka addoonkii waa uu fiiriyaa aymana minhu dhinaciisa midig buu fiiriyaa isagoo iska wereersan falaa yaraa ilaa maa qadam la kulmi maayo ishiisuna qaban mayso ilaa wixii uu hormarsada moogi camalkuu adduunyada ku samayn jiray unbuu arkaa wayanduru haddana wuxuu fiiriyaa addoonkii ashama minhu dhinaciisa bidac buu fiiriyaa falaa yaraa mana arko oo ishiisu ma qabato ilaa maa qadama wixii camalkiisa ahay oo adduunya uu soo hormarsaday moogi wayandur haddana wuu fiiriyaa bayna yadayhi inta ka horraysuu fiiriyaa hortiisuu fiiriyaa falaa yaraa mana arko oo ishiisu ma qabato ila annaara naartii moogiyo tilqaa'a wajhii hortiisa ka muuqata marka naartii jannadii naartii baa sokaysa oo jannadii dadku gaari maayaan ilaa inay naarti dhaafaan moogi oo siraadkii maaragtay ay maraayaan dadku markaasaa qaar badan ku daadanayaan naartii fattaqu nnaara yuu leeyahy rasuulku sal slm waxaad ka dhowrsataan oad iska ilaalisaan naar walow bishiqi tamratin timir jeexeedba aad isaga ilaalisaan naartiye walow bikalimatin tayiba kelimad wanaagsan ba ha noqotee waxaad naarta isaga ilaalinaysaan ku dadaala camalka saalixa ah waay macnuhu oo waxba ha yaraysanina marka addoonkii waa lala hadli doonaa aakhiro si toosa iyadoon alle iyo isaga wax u dhexaynin allana marka addoonkii saasuu ula hadlayaa allana wuxuu ku tilmaaman yahay tilmaanta hadalka wuu hadlaa alle wuxuu doonuu ku hadlaa waktiguu doonuu hadlaa siduu doonuu alle u hadlaa addoonkuna hadalka alle waa u maqlaayaa markaasuu ka jawaabayaa qofkii xadiidka afaraadna muxuu yahay wa qaala sala allah alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiidkii isagana bukhaari muslim ay wariyeen yadnu axadukum qofkiin wuxuu u dhowaadaa muuminiintii baa lala hadlayaa yadnu axadukum midkiin wuxuu u dhowaadaa muuminiintii baa lala hadlayaa min rabbii rabbigiis xataa yadaca kanafahu calayhi ilaa alla asturkiisa uu maaragtay ku asturo sida cabdullahi mubaarak uu ku fasiray fa yaquulu alla wuxuu leeyahay acmilta kadaa wa kadaa waxaasi waxaas ma samaysay adduunyadii markaad joogtay fa yaquulu wuxuu leeyahay addoonkii nacam haa waan sameeya buu leeyahay wa yaquul alla wuxuu leeyahay camilta kadaa wa kadaa waxaasi waxaas ma samaysay fa yaquulu wuxuu leeyahay nacam buu leeyahaa waan sameeyey allow fa yuqariruhu waa uu ku sugaa marka alleh acmaashii uu sameeyey intuu adduunka joogaya qofkii lagu sugaa suma yaquulu wuxuu yidhahdaa alleh innii satartu calayka fi dunyaa adduunkii marka la joogay waan ku asturay wa ana akfiruhaa laka alyowm maantana waan kuu dhaafayaa buu yiri oo waan asturayaa maaragtay dembiyadaadii marka wuu badbaadayaa qofki waxaa marka aada muhim u ah qofku inta adduunka uu joogo inuu dembiyada iska ilaaliyo weliba haddii xataa dembi uu ku dhaco dadku waa waa qalad badan yihiin in aanu bannaanka u soo bixinin oo dembiga aanu dadka maaragtay la wadaagin uusan bannaanka soo dhigin sababto hadduu bannaanka soo dhigay haddii qofkaasi qof asturan maaha wagayru daalika min alxadiid iyo kuwaas hadda lasoo sheegay kuwaan ahayn oo axaadiistii rasuulka sal l slam ka mid ahoo ku tusinaysa in addoommadii la xisaabinaayo lana weydiinayo waxay samayn jireen adduunyada ay samayn jireen hadday khayr yihiin iyo hadday shar yihiin marka allah hanagu daro kuwa xisaabtooda alla uu fududeeyo wabilahi towfiiq